nimankii nabaddiidka ah soo weeraray ciidamada dawladda iyo ciidamadii amisoboo meesha deganaay oo etoobiya meeshaas ayagaa jab lixaad looku gaaray annaga wax macno lahaynaa la gaaray horta kuwa soomaalida wax gaaraba ma jiraan markii aan xaqiiqda kuu sheego ciidamada aan walaalaha nahay ama saaxiibada nahay oo amisom ama etoobiya oo meesha deganaayna wax la sheeg ayaga mugii dhibaatadooda la fiiriyo wax la sheegi karaa uma gaarin wax oon yaroo maaragtay adugu oo toba qofood iyo wax ka yar ah ayaa dhimashadoodu ahayd dhaawacooduna ay wax intoo kale ah u ahay wax saas weyne ma ahayn laakiin nimanka nabaddiidka ama ugus loo yaqaan ama al-shabaab loo yaqaanba qofasay u taqaanba jab weynaa meesha ku gaaray annaga meydkoodii aan soo tirinay qubkii laga dhigtay aan soo tirinay dhaawac ma arag laakiin dhimashadii iyo waxaan soo aragnay meydkii ka cararin oo meeshii yimi qubka laga qaaday waxa waaye sevenka waxa laga qaaday afar iyo toban bekamka shan iyo labaatana laga qaaday ak boqol sagaashan iyo lix baan aniga soo aragnay meydkana waxaan soo aragnay laba boqol afartan iyo lix qofood oo meydana waa soo aragnay dadka qaar waxay sheegayaan in diyaaradaha halgan iyo beledweyne dhaawaca daabulaya ay ahaayeen ilaa iyo saaka ilaa iyo maqribadii in ay soo gaareen oo khasaaraha dhinaca etoobiyaanka gaarana uu badan yahay shabaabkuna waa ay sheegeen oo waxay yidhahdeen ilaa iyo lixdan askari ayaan dilno ciidamada etoobiya ah ma waxaad leedahay labada boqol iyo afartanka ay dileen iyaga khasaarahooda waa toban askari keliya maya falastiin ay adeer aniga wax igu khalifaah ma jiraan qof dhimatay oo ilaahay abuurtay inaan sababteediina u dhimatay inaan anagu aan qariyo meeshana waa tegey meesha waxaan kusoo aragnay toban qofood oo nin gadaalow ka dhintay layidhi waayo nimankaas geeridoodu saddex iyo toban qofoodna waa lay sheegay inay dhaawac yihiin saddexdaana arag tobanka waa arkay wayna fiicnaayeenoo kulli dad maaragtay dhaawacoodu cayntay ahaayeen wax kaloo dhibaato ah oo nimankaas gaaray kuma arag nimankan kalena meydkoodana waa soo tiriyey qoryahoodana banaankaa lasoo dhigo waa soo tiriyey marka maxaa suurageliyay horey shabaab u weerareen xeryaha ciidamada amisom mar walbaana khasaaro ballaaran ay geysan jireen maxaa saaciday ciidamada etoobiya oo dheliyey inay ka adkaadaan al-shabaab intaasoo khasaaraana ay u geystaan wallaahi horta amar ilaahay ku dhacday ciidamada etoobiyana waa ciidamo si caadi aan ahayn u tababaran etoobiya waxyaabay shabaabku jiiri kara ka mid maahan annaga shabaabna waa naqaanaa etoobiyana waa naqaanaa ciidamadeeda marka nimankaas waxaan is leenahay tababarkooda ka ka ka maaragtay tababarkooda ka wanaagsanna way qabaan hub hubkooda ka quality wanaagsanna way haystaan marka maadaama hubka ayagu haysteen iyo hubka ciidamada etoobiyaanka a haysteen hubka ciidamada etoobiyaanka a haysteen oo quality fiicnaay ama quality badnaay ama uu kalibara weynaayba tababarna ay qabeen